ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda xil wareejinta taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdixakiin daahir siciid jenaraal saacid oo xilka kala wareegay jenaraal shariif sheekhuna may munaasabadaasi waxaa kaloo kasoo qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare ceydiid ilkaxanaf iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa sheegay in ciidanka booliska soomaaliyeed looga fadhiyo xilligan isbeddel cusub oo la jaanqaada marxaladda ay taagan tahay dowladda federaalka soomaaliya waxaana hadalkan uu ra-iisul wasaaruhu kaga dhawaaqay munaasabaduu maanta xilka kula wareegayay taliyaha cusub ee booliska oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho bedelidda maanta aan bedelay micnaheedu ma aha in ay tahay dhaliil loo soo jeedinaya asaga laakiin waxay qayb ka tahay isbeddel cusub oo aynu ka sugayno ciidanka booliska soomaaliyeed maadaama wakhti cusub soomaaliya ay gashay oo aynun u baahannahay xoog iyo iyo dadaal cusub inaannu ku soo gudbinno sidaas ayay ku timid isbeddelka guud oo dowladda oo dhan iyo gaar ahaan ciidamada iyo amniga qaybaha amniga aynun ka raadinayna ayay ka mid tahay ee dhaliil iyo dhib kale midna ma ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale hoggaanka cusub ee booliska ugu baaqay inay la yimaadaan karti iyo howlkarnimo ay wax uga qaban karaan dhinaca horumarinta ammaanka iyo cadaaladda waxaannu ka sugaynaa in ammaanka iyo kalsoonida qofka soomaaliyeed shaqadiisa iyo noloshiisa uu ku qabo ay horumarto in cadaaladda iyo dowladnimadu ay dhammaan degmooyinka iyo gobollada soomaaliya si mudan u gaadho in qof walba xaqiisa uu meeshiisa ku helo in boolisku uu horseedo la dagaalanka musuq maasuqa qabyaaladda iyo waxyaabaha ummaddeenna gadaal u dhigay qof kastana uu meeshiisa ku helo amniga uu xaqa u leeyahay soomaaliyeed taliyihii hore ee ciidanka booliska soomaaliyeed shariif sheekhuna maye oo ka hadlay madasha ay ka dhacaysay xilwareejinta ayaa qeexay inay jiraan waajibaad muqadasa oo looga baahan yahay ciidamada booliska waajibaad muqadas ayaa jira oo dusha naga saaran oo sharciga naga sugayo inaan fulino waxaa ka mid ah hirgelinta shareecadda islaamka oo ilaalinta dastuurka qaranka ah dastuur inaan dhoorno sharciyada u degsan waddanka dhoorista xuquuqa bani aadamka badbaadinta nafta iyo maalka dadweynaha ka hortagga dembiyada ah nooc kasta ahaado la dagaalanka argagixisada ah iyo inaan gurmad ah u filinno shacbiga haddii ay dhacdo musiibo rabbaani ah mid guud iyo mid gaarba ugu dambayntii taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdixakiin daahir saciid saacid ayaa si kooban uga hadlay waxa ay tahay ahamiyadiisa koowaad aniga ahmiyaddeeda koowaad waxa weeye teeda labaad waxa weeye teeda saddexaad waxa weeye inaan daryeel ciidanka aqoontooda koru qaado talabayntooda iyo tababarkoodana aan ku dadaalo isla markaasna cadaaladaan u sameeyo adduunku maanta waa noo heellan yahay waxa uu soo jeedaa arrinta amniga sidii soomaaliya wax looga qaban lahaa waxayna ku yabooheen waxyaabo fara badan oo runtii dhiirangelin kara ama fududayn kara in waajibaadka qaranka si ay u gutaan ciidamada amnigu inay hawshaas helaan baahidii basic aid ama ugu hoosaysa oo runtii lagu bilaabi kara shaqooyinka sida aad arkaysaan dowladdu way fiday waxayna ka gudubtay magaalo madaxdii dalka waxayna u gudubtay gobolladii kale gobollada kale meel kastoy tagaan waxaa waajib ah dowladdu inay hanato amniga si ay u hanatana waxay u baahan tahay ciidan qalabaysan
hoggaanka cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxaa hor yaalla howlo culus oo ay ka mid yihiin inuu wax ka qabto xaaladaha ammaan darri ee muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo kordhayay magaalada muqdisho kuwaas ay ugu horreeyaan dilalka qorshaysan iyo qaraxyada ismiidaaminta ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho